waxaana wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenu toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeenu toddobaadkii tegey iyo soomaaliya waxaa soo diyaariya islamarkaasna ka soo dira wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaadiya yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi iyadoo xilligii madaxweyne xasan uu madaxweynaha dalka soomaaliya ahaan lahaa haatan ay tahay gebagebo ayaa dhanka kalena waxa uu maanta saxiixay qaabka axsaabta siyaasadeed ee dalka soomaaliya haatan uu noqon doono waa kan warbixin ku saabsan arrinkaasi iyo saxiixii maanta cidda goobjoogga ka ahayd iyo siday wax u dhaceen iyo axsaabta siyaasadda ee dalka oo soo dhoweysay intuba maxamed kaafi sharciga siyaasadda axsaabta badan ee dalka hore waxaa u meelmariyey xubnaha baarlamaanka soomaaliya ha yeeshee waxaa ka dhimada in sharcigaas oo noqdo sharci rasmi ah maadaama sharciga dalka ugu dambeyn loo baahan yahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn waxa uu saxiixay sharcigaas wuxuuna sidaasi sharciga ku noqday mid rasmi ah munaasabad ka dhacday galabta madaxtooyada soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka hadlay muhiimadda sharcigan ayaa waxa uu sheegay
waxa aan raadinayna oo aan markaa sharcigan oo ay ka shaqaynayeen dib u hoosaadka ka saaray baarlamaanka uu ka shaqaynayay waxyaabaha lagu qiimayo waxaan waxaan u baahanahay axzaab siyaasadeed oo aan loo samaynayn hoola lagu gala xildhibaan lagu soo doorto ma aheen axzaab siyaasa qabanaya koraya shuruudihiisa haddii uu shuruuca waana imanayn ama ka baxo axzaab siyaasadeed oo maamulka siyaasadda iyo hogaaminta dalka ku dhex jira siyaasadiisa ha yaraato xukanaada mucaarada ama mucaarada ahdo doorashada ka hor iyo doorashada ka bax iyo inta doorashooyinka dhacaysada siyaasaddan doon ka cayaaraya ayaan u baahannahay sharcigaa lasaasuu tilmaamaya waxaan aad iyo aad uga rajayeynahay waxyaalaha kale hore aan ku jiri jirin waxay ahayd oo hadda dalkeena jira ama dimuqraasiyada cusub hadda lagu sameynayo xilliga ma jiri jirin guddi madax bannaan ee doorashooyinka hadda waxaan leenahay guddinka doorashooyin oo madax bannaan oo meel qaran ah oo asagaas isu saaxan yaalla wuxuu u ikraamaya asaymaarka diiwaangelinta bixiyaasha iyo axsaabta sameyntood iyo dimuqraasiyada ay leeyihiin doorashada dhacdooda marka ay geliyeen habka loo soo loo xukmayo
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in dadka samaysanaya axsaabta siyaasadeed ee dalka in looga baahan yahay in ay ka fikiraan xisbiyada oo aysan noqon kuwo ay doorashada ku soo galaan oo keliya kumaanan dhacmin kama faa'iidaysan ma isticmaalin waqtigan intaasoo waa sax laakiin go'aamada soomaaliya aan ka shaqaynaynahay soomaaliya oo expired weekly oo usbuucan usbuuca dambe sanadka dambe iyo bisha dambe iyo ku eg maaha soomaaliya maxuu ahay kulminaantin oo sana oo soo socota sii jiri doonto ayagoo nabada oo barwaaqo oo dimuqraadi ah waayo waxa aan rabnahay inaan abuurkeedii kulmigu waana ka midkii oo ahay ee sharciga maanta aan saxnay iyo kuwii kale oraa u sameeyey oo dadka soomaalida ah iyo xuquuqdooda kan wuxuu ka mid yahay maqan guddani laakiin xuquuqdooda bini-aadamka ka mid yahay qofkii uu xaq u leeyahay xuquuqdiisa cidda ka talinayso iyo qofkii sida looga talinayo inuu qofku usoo istaago yira aniga waxaan rabaa soomaaliya wadadan inayba ku darnan sharciga dadka soomaaliyeed inay igu taageeraan aragtidaas iyo ra'yigaasaan qabaa qof inuu yira bannaan isu istaago aad iyo aad ayaan rabaa inuu hambalyeeyo baarlamaanka kulanka soomaaliya oo suusa dhimiyey sharcigan kaga aad muhiim u ah inuu ay soo sameeyaan maanta soomaaliya tallaabo kale ay qaaday oo runtii ka mid ah tallaabooyinkii faraaqana ay soo qaadeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa ugu baaqay siyaasiyiinta ku jira dowladda iyo weliba kuwa mucaaradka ahba in ay dalka u fikiraan qaar ka mida ururada siyaasadda dalka haatan jira ayaa si aada u soo dhoweeyey nidaamka axsaabta ee uu seexay madaxweyne xasan sheekh maxamuud runtii waxaa weeye maantay waxaan joognaa waa ujeediin waa madaxtooyadii ayadoo la saxiixay sharciga xisbiyada waxaan marka koowaad ka mahad celinaynaa u mahad celinaynaa baarlamaanka soomaaliya oo soo curiyey xisb sharciga xisbiyada iyo madaxweynaha oo maanta qalinka ku duugay saddex bilood waxaan u malaynayaa lixdii bishii lixaad bay ahayd markii baarlamaanku uu maaragtay marsiiyey sharcigan dhowr bilood kadib in maanta la marsiiyo lafteedu waa horumar iyo dalka soomaaliya inuu horay u tallaabsan doono oo ka gudbi doono qabiilkii iyo four point five-kii iyo maaragtay ishaysabkii tirada badnaa in markaan wixii ka dambeeya dalka soomaaliya uu mabaadi iyo ideolojiyad iyo barnaamijyo siyaasadeed inay dadku ku kala dooran doonaan eh, dadka u tartamaya xilalka laga soo bilaabo xilka degmada ilaa iyo ka madaxweynaha marka runtii farxad weyn bay noo tahay maalin cusub oo xisbiyada soomaaliyeed ay dhasheen bay tahay hore ayaa waxaa lagu heshiiyey baarlamaanka cusub ee haatan lasoo dhiisi doono in looga baahan yahay in ay ku biiraan xisbiyada marka la sharciyeeyo maxamed kaafi shaqabukareed wadajir muqdisho
wadoonayaane inaynu dawla lahaano maba doonayaane inaynu dawla lahaano weydigeena durduuran jiray weydana ooda samaysan jiray weydigeena durduuran jiray weydana ooda samaysan maba doonayaane inaynu dawladahaano ma doonayaane inaynu dawladahaano kuwii soomaali dulaysan jiray kuwii qabiilka ku doodi jiray kuwii soomaali dulaysan jiray kuwii qabiilka ku